waxyaalaha maaragtay soo kordhahaya oo labadii sano oo aan nabadda ku joogin ku istiraaxaynin nabadii nabadiiba hadda aad iyo aad waxugu soo dhilmayaan waanad moodaa waxyaalaha dhacaya in badanoo ka midi inay siyaasadaysan yihiin baad moodaa sida ciidankii oo eesinaada ko iyo labaatanaadka oo dad ku tumanaya dad laynaya annagu maalin dhaweytu markii arrinta shirb ka dhacay gaalkaayo hal ninoo booliiskaha ku jira ninkii booliiska waa xiraya inta kale waxay ahaayeen milatari bay ahaayeen marka toban nin oo xoogga dalka oo xamar laga xukumo oo adobtihiino annaga amar lagama qaataan ko iyo labaatanaad sana waa u sheegaynaa haddii ay dembi galaanna dembiga cidda amarka ku lahaa qabanka xaqu ma laha booliiska iyo ciidanka iyaga nabadga amnigu inay wax ka qabtaan inay milatariga ka qabtaan xaqu ma laha nidaamkuna saas maa militari militari waa qaban kara ciddii xukuntayna u taallaasay usoo qabanayaan hawsheennu ha ahaato aan is ilaalinno hawsheennu ha ahaato aan isdifaacno hawsheennu ha ahaato aan isku tashanno haddaan leenahay xildhibaanno iyo haddaan wasiirka leenahay cid kastaba waxaan u baahannahay si degdega inaan isugu imaanno oo ka tashanno waxyaalahan isoo waajahaya dhibta badan